anahay xaafadda xalaturcaayo ciidanka dowladda oo afar degeys nalaga soo dejiyo oo gobol damadoob nalaga dejiyo oo gobol biyodegeenka nalaga dejiyo oo gobol dhinacan kaleo xaalimilatari xaggeeda nalagala dejiyo dhib aad iyo aad u weyn aan ku qabnaa ilaahay subxaana wa tacaala hana laga cabsado aniga bini aadamka cabsi maaye hana laga qabsado hana laga ceshto ciidankaas cunug kululaa nalaga dilay cunug maskiinoo ardaya nalaga dilay intaas lagu soo tiiri tacbeelayo qur-aanka lasoo berayo wax kas lagu soo tiiri tacbeelayo nalaga dilay osoo waxba galabsani ma cabsanaya ani ilaahay subxaana wa tacaala aan ka cabsanaya xasijo maxamuud ciidanka hadduu masaakiinta usoo tababarayna ha sheego ha cabashadaasaan qabaa go-doonaan ku jirnaa hal cunug uma dirsan kartid kutubay raacdaan masaajiday aadana way soo dukan lahayn ilmihii gurigay nooga mooreysa guriga ma aragtay masaajid camal loogu dhex dukanooyaa masaajid haddaa gasho cunuga taleefon wata hadduu la soo baxo waa laga qabsanaa darjiinkoo fadhiisanaa waa laga qaadanaa marka go-doonaan ku jirnaa anaga go-doon aadi ahanaan ku jirnaa oo ilaahay nigelinaa ayaga nigalshiin dhac iyo kufsi ilaa iyo kutuugnimo kale oo guryaha kugu soo gelayaan intaasaa maarata aan ku qabnaa anaga ciidanka dowladdaa geyso wilaayadda ciidamaha cusub hadda lasoo tababaray waaye maalintii caday mooto ku wareegayaan maalintii cad mootay ku wareeg anaa indhahayga nadarta dhaa ilaah baa iga sarreeya asay derbiga cunuga teleefon la fadhiyan oo ka qaadanayaan kow ma ah laba ma ah adiraadka isticmaalo oo askarta isku sheegayo hooyo maxay ahaato cunugeedii kusoo tiirii tacabeeshay inuu indhaha ka rido oo maanta ay weyso wiilkeedii mustaqbalka ay hiigsanaysay asagoo sideed iyo toban jira laga aaso maanta asagoo wax dembi gelin taas xanuun iyo dhibaatay annaga nagu sababaysaa maalin kastana waynu hortaallaa waana malaysanaynaa weliba niyadan si fiican ugu haynaa sababtoo ah maalin kasta waxaa jira dhac dhibaato mooto ciidan saaran oo dadka dhacayso jir dilayso aan u naxariisanaynin askartaasna waa maqaadiriidsiyaal waa dad daroogada isticmaalo marka si xunaa annaga u dulunsannaha haddaan nahay dadka caliturcaay degan ciyaalkeena yaryar midka weyn midka kale intaba waxaa loo geystaa dhibaato waa ka cararaynaa maba aaminaynaba waaba nacnayba sababtoo dhibaatadaa ku jirna oo ogeed cunugaaga markaa soo korisay aa ku nacfin lahayd haddii lagaa dilo calaa moobeyl dartiisu lagu dhibaateeyo salaada guriga uu ku dukanayo micnaha dowladdaas maxay kuu qaban kartaa waxba kuuma qaban karto waa laga baqaa waana necabnaha weli qofka tuutaa wata aadaa u necabnahay waxaa looga cabsanaa wuu dilaa ciyaalkuu dilaaya wuu dhacaaya wuu jii dilaaya cunugaas yarkaa ramadaankii shan iyo tobankiisa hadda iga soo horjeedo lix askari oo boliis militaariyaa dishay toban sanuu jiraa yariiskaas ma jeedaa anaa dhalay wiilkaas yarkaa lix ninoo boliisaa dishay isagoo meed camalaa soo qaatay